waa mahadsan tahay sacuud waraysigii oo beexii waa dhegaystay marka arrimo badan oo xoogaa waxaa ku jira oo deelqaaf ah wadahadalkan muddo dheer ayuu soo socday waxaa bilaabay dawladda ingiriiska iyadaana garwareen ka ahayd oo arrintan liidgareynaysay markaas iyadoo fududeynaysay wadahadalada iyo facilitieska oo markaas venugii lagu shiri lahaa iyo maxaa la dhaha isu keenitaanka labada dhinac wixii ka dambeeyey wadahadalkana si wanaagsan ayuu u socday ilaa iyo kulankii midkii hadda ugu dambeeyey maana midkii ka horeeyey madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geeley oo casumaada u sameeyey adaan raalliya khaalid aan usoo noqono marka waraysiga uu maanta bixiyey biixi waxyaabaha usoo hadal qaaday biixi waxaa ka mid ah in wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan aanay socon karin ilaa faragelin shisheeye ay dhacdo markaa kadib wax allaale wixii lagu heshiin lahaa markaa ay dhacaan laakiin indhaha caalamka hortood ay mar kale isku hor fadhiistaan sidee u aragta adiga hadalladaasi waxaan umalaynaa wadahadalkii ugu dambeeyey ama ama is-afgaradkii ugu dambeeyey madaxweyne xasan sheikh iyo mudane shilanyo waxay ahayd in arrimaha masiriga la guda galo islamarkaana dawladda turkiga ay fududeeye ka tahay laakiin arrimaha waxay ka dhexeeyaan soomaali gudaheeda dadka wada hadlayo waa dad soomaaliyeed dadka wada hadlayo wax ka dhexeeyaan waa dad soomaaliyeed ma ahan dalal laba dal oo kala duwan ma ahan soomaali jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dalkan waxaa la dhihi jiray jamhuuriyadda soomaaliya xilligii maxaa la dhahaa isu imaatinka ama ama ama ama ama xoriyadda kadib waxaa la saxiixay heshiis ah unitiga soomaaliya iyo wadajirkoodii iyo maxaa la dhahaa soomaaliya inay mid tahay markaas wixii ka dambeeyey ilaa sagaashankii in la wada joogay labada socda ogeyd go-aanka ah inay gaar u istaagto maxaa la dhahaa maamulka somaliland iyada ayaa go-aankaas gaartay laakiin go-aan soomaaliyeed shacbi soomaaliyeed oo si guuda cod loogu qaaday ama si guuda laisku afgartay ma ahan midda kale arrinta markii international arbitration la sameynayo waa laba dawladood oo kala duwan oo kala madax banaan oo shaqa aan isku lahayn sida eritrea iyo ethoopia oo kale arbitration waa loo baahnaan karaa laakiin dal arrimihiisa ama soomaali gudaheeda arrimahooda ayaga ay xalisanayaan waxaa nasiib daro ah in la yidhaahdo international mediation ama ama arbitration caalami ah in loo yeero oo arrintaana dhex gasha waa tahay arrin soomaali dhinaca ajnabi kale loogu yeero meeshaas ma yaalaan
waa tahay dhinaca- anagoo ilaalinayno sharciga ama charterka un-ka anagoo ilaalinayno unityga ummadda soomaaliyeed een, iyo sovereigntygiisa een, Mr. Khalid dhinac kale marka la fiiriyo waxyaabaha ay somalilan ku doodeyso biix inuu ka dhawaajiyo waxaa ka mid a in aysan jirin een, dad joogto ah ama xubno joogto ah oo lagala hadlo heshiiskan socdo maadaama uu xilli hore bilowday maalinba weji ayuu gelayaa een, kulamo la isugu yimaadaa kulamo dhowraa hore u dhacay een, waxyaabaha ay somalilan ku doodeyso waxaa ka mid a in aysan jirin dad joogto ah oo arrimahan lagala hadlo oo dowladdii soomaaliyeed mar waliba ay xubno cusub soo dirayso oo laga yaabo in arrintii aanay min bilow ilaa iyo halkii ay maraysay lagu kala tegay aan la socon ma kula tahay in loo baahan yahay in dowladda soomaaliyeed ay u xil saarto wadahadalladan ay la gelayso somalilan xubno joogto ah oo arrinta min bilow ilaa dhammaad la socda inta badan waxa isbedbedelka ku imaanay dhankooda ayay ahayd sababtoo ah markii hore waxaa ku jira faysal cali waraawe labadii kulan hore ayagaa ka saaray laba xubnood xubno kale ayay kusoo bixiyeen kulankii ugu dambeeyey hadda dhowr xubnood cusub ayay kusoo dareen maxaa loo tilmaamaa oo ah dawladda federaalka soomaaliya keliya loo leeyahay xubnihii hore maahan anaa kamid ahaa xubnihii hore waxaa kamid ahaa mudane xayir oo hadda wasiir ku-xigeenka maaliyadda ah tiimkan tiimkii ka horeeyeyna inteyni waa ku wada jirnay marka isbedel badan meesha kama muuqdo howshiina howshii sideedii waayey hadda team leader waxaa ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee cusbaa iyo federaalka arrimaha maanta la gudagelayana waxay ahayd arrimo masiri ah oo ah waxa dhabta ah waayo wixii procedure aan hore loosoo saxiixay loosoo wada maray qaabka wadahadalka uu u soconayo iyo nidaamkiisa Waa tahay.
iyo dariiqyada la maraayo horay ayaa loogu soo heshiiyey marka waxayna ahayd january laba kun iyo afar iyo tobanka lagu soo heshiiyey istanbul istanbula lagu soo heshiiyey bixiina asuu ahaa qofka saxiixay somaliland u saxiixay waa ta ada raalliya ugu dambayntii marka hadda wadahadaladii hakad ayaa ku yimid kii ugu dambeeyey ka dhici lahaa magaalada istanbul ma dhicin oo waa la isku afgaran waaya in laissoo hor fadhiisto dhinaca somaliland waxay weli idinku eedeynayaan in dhinaca dowladda soomaaliyeed aanay daacad ka ahayn kulankan iyo in wax lagu heshiiyo marka hadda mar haddii kulankiina uu hakaday eedeyntaasna laidiin soo jeedinayo maxaa ku muujin kartaan in wadahadallada idinkala dhexeeya somaliland aad daacad ka tihiin in hore loo sii wadana siday ku dhici kartaa bay kula tahay waxaan aada uga xumahay horta wadahadallada aad arkaysid iyo barnaamijkiisa wuxuu ka burburay ama ka istaagay dhanka somaliland dowladda federaalka had iyo goor waxay diyaar u ahayd statementyada ay bixiyeena aad ku aragtay in wadahadalladaas ay diyaar u tahay ayna danaynayso islamarkaana roolka dowladda federaalka soomaaliyana ay tahay roolka unityga soomaaliya ama midnimada ummadda soomaaliyeed marka uu leeyahay dadka u dhashay maxaa la dhahaa waqooyiga kama soo qeybgeli karaan oo dadkaasi maxay ahaayeen ma hadda mamaareya keliya la diidan yahay maxay tahay micnaheeda waxaa hadlaayo waa institution institutionkana waa in la xurmeeyaa